allah u naxariistee axmed maxamed maxamuud silaanyo waxa uu ku dhashay sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo sideed iyo soddonkii deegaanka dhagax dheer oo ka tirsan degmada burco ee xarunta gobolka togdheer axmed silaanya ayaa waxbarashadiisii ku qaatay dugsiyadii camuud iyo sheekh intaasi kadibna waxa uu waxbarasho sare u tegay dalka ingiriiska isaga oo cilmiga dhaqaalaha ku bartay ama ku qaatay jaamacadda manchester ee dalka britain axmed maxamed maxamuud silaanyo waxa uu dalkii soomaaliya ku soo laabtay sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo labiyo lixdankii isaga oo xilkii ugu horreeyey ee uu ka qabta dowladihii rayidka ahaa uu noqday agaasimihii qorshaynta ee wasaaraddii qorshaynta waxaa sidoo kale axmed silaanyo uu noqday agaasimihii guud ee wasaaradda qorshaynta intaa kadib waxa uu xilaal ka qabtay jagooyin wasiirnimo ah wasaaradihii qorshaynta iyo ganacsiga sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo labiyo siddeetankii ayaa axmed maxamed maxamuud silaanyo uu ka goostay dalkii soomaaliya wakhtigaasi oo la tilmaamo in dowladdii kacaanka ama milatariga ahayd ay is-afgaran waayeen waxaana uu axmed silaanyo u dhoofay dalka britain gaar ahaana magaalada london isagoo halkaa ka noqday wakiilkii ururkii snm ee dalka ingiriiska sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo siddeetankii ayuu u dhoofay magaalada adisababa ee dalka etoobiya isagoo oo noqday guddoomiyihii ururkii snm ugu cimriga dheeraa oo uu jegadaasi hayay kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo siddeetankii ilaa kun iyo sagaal boqol iyo sagaashankii axmed maxamed maxamuud silaanyo waxa uu noqday xildhibaan ka tirsan aqalka wakiilada somalilan iyada oo lagu tilmaamo in golahaasi wakiilada ee axmed silaanyo ka mid ahaa ay ku jireen rag dowra oo siyaasiyiin rugcaddaa oo marxuumku ka mid ahaa sida uu sheegayo xildhibaan cabdi jaamac oo ka mid ahaa golihii wakiilada oo ay ka wada tirsanaayeen allaha u naxariistee marxuum axmed maxamed maxamuud silaayo ayaan wakhti sii horreeyey weydiiyey shakhsiyadda axmed silaayo wallahi waxaan ka xabsuusanahay markaa dee dhaqaalyahan weeyaan waana ninka wuxuu ahaa maxaan ku idhaahdaa marka laga hadlaayo wixii dhaqaalo oo dhan isagaa noo qaabilsanaa moogtahay nin codkaran uu ahaayo oday taran uu ahay marka had iyo jeeraar wixii dhaqaalaha ayuu daafici jiray oo odhan jiray war sidaa ka daayo oo sidan sameeyo dhinaca kale markii uu ahaa guddoomiyihii ururkii snm waxa ay raggii ay xilligaasi wada shaqaynayeen ku tilmaameen in uu ahaa guddoomiyihii maamul ahaan seeska u dhigay ururkii snm waxaana la tilmaamaa in wakhtigaasi oo ururku uu jabhad ahaa uu sameeyey hanti dhowr islamarkaana uu hufay qaab dhismeedka maamul ee ururka sida uu iiga warramay cabdiraxmaan cismaan caalin cabdiraxmaan dheere oo ka mid ahaa golihii wakiilada ee somalilan labadii kun iyo shantii ilaa labadii kun iyo koob iyo labaatankii annaga oo iska dhalinyaro ah oo niman saraakiilii ay muxuu ahaa maamulka sm hogaaminayaan ayuu axmed maxamed sidaanyo xukunka afar sdeetankii sm la wareegay waxaan xasuustaa waax weliba waxay lahayd muxuu ahaa power iskeeda way madax banaaneed waxay qabanaysaana way qoraayeen wuxuu qoray waax walba shaqada ay qabanayso waajibaadka laga doonayo waax waax ku xadgudbi karaysa may jirin fayl aanan weligay maqal buu sameeyo filmsi file uu bixiyey oo maalintaa qofka shaqada haya uu ku qori jiray waxa la yihahdo ri xidhiid sameeyey cidduu telefoon la ballamay cidda uu telefoon la hadlay waxay ka wada hadleen si qofka berta jooga berta yimaada oo uu hawsha uga qaado axmed maxamed maxamuud silaanyo ilaahay ha u naxariistee waxa uu xilal wasiirra ah ka qabtay dowladdii maxamed xaaji ibraahim cigaal ee somalilan isagoo noqday wasiirkii maaliyadda iyo wasiirkii qorshaynta intaa kadibna waxa uu iska casilay siyaasadda sanadkii labadii kun iyo labadii markii somalilan ay ka dhaqangalayn nidaamka xisbiyada badan iyo dimuquraadiyaddu ilaahay ha u naxariistee axmed maxamed maxamuud silaanyo waxa uu sanadkii labadii kun iyo labadii aasaasay xisbiga kulmiye ee haatan talada somalilan haya sanadkii labadii kun iyo saddexdii axmed silaanyo allah u naxariistee waxa uu u tartamay jegada madaxweyne ee somalilan iyada oo uu ku waayay siddeetan cod tallaabadaasi oo shacabka somalilan iyo guud ahaanba dadka soomaalida ku noqotay arrin mucjisaa ama la yaab leh labadii kun iyo tobankii ayaa mar kale uu isu taagay inuu isu sharaxo jegada madaxweyne ee somalilan taas oo uu ku guulaystay marxuum axmed maxamed maxamuud silaanyo markii uu xilka ka degayey sanadkii labadii kun iyo toddobi iyo tobankii islamarkaana uu ku wareejinayey madaxweynaha somalilan muse biixi cabdi waxa uu jeediyey hadal dardaarana oo la xidhiidha taariikhdiisa maanta waxaanu joognaa munaasabad taariikhi ah iyo dharaar ku weyn dharaanka shacabweynaha jamhuuriyadda somaliland oo dhan si gaara waxaan aniga dhacdadani igu leeday xusuus maguuraan ah oo saamayn toogan ku leh naftayda iyo sooyaalkii nololeed farxad iyo reerayn aan la soo koobin karin ayay ii tahay inaan fagaarahan ilyas isqabati ku wareejiyo xilkii iyo mas-uuliyaddii qaranka ee dumbadeeda saarnayd islamarkaana aan halkan kusoo calaamad saarno madaxweynaha cusub ee bedeli doona daqiiqo yar kadib mudanayaal iyo marweyn taliyo intiian hano qaaday waxaan hareertahayay howl qarankala leeyahay kontonkii sannadood waxaanu adeeg raaliya daacadnimo ayaan dadkayga iyo dalkayga ugu shaqeeyey muddadii aanu isqarniga ahaa ma jiro waxaan kala hadhay af iyo adin orod iyo ayaan arid iyo adduun aqoon iyo itaal wixii aan lahaa haba yaraatee madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa ka hadlay geerida axmed siilaanyo isagoo tilmaamay in isniinta lagu aasi doono magaalada hargeysa dhinaca kale madaxda xisbiyada iyo ururada siyaasadda somalilan ayaa dhambaallo tacsiya u diray qoyska iyo qaraabada uu ka baxay allaha u naxariiste marxuum axmed maxamed maxamuud silaanyo khadar maxamed cakule v o e hargeysa